ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo hanuusan muskaashanay ayaa la wareegay degmada wax dagaala kama dhicin shabaabka ay ka baxeen degmada wayba kasii baxeen magaaladana hadda howlgalka uu sii socda miina baaris iyo waxbay maaragtay ay ka wadaan degmada dhexdeeda si nabad ayna kula wareegeen wax dhibaataana hadda degmada kama jiraan magaaladana way degan tahay shabaab magaalada ma joogaan magaalada guud ahaan waxaa la wareegay ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo hanuusan muskaashanay magaalada markii hore ciidamada amisom iyo ciidamo deegaanka ayaa la wareegay maalintii hore oo ciidanka ooga dalka soomaaliya markaas meesha ma gaarin markii dibna ciidamada amisom waxay kusoo laabteen barahoodii oo markii hore ay ka tageen oo yid oo maaragtay magaalada marka xoogaa yar laakiin tan maanta way ka duwan tahay oo ciidanka ooga dalka soomaaliya ayaa meesha amisomas garabsanay ayaa meesha qabsaday waan rajaynayna insha allahu tacaala in meesha ay sideedii hore kusoo noqon doonto gacanta dawladda ay kusii nagaan doonto hadii alla waxaa soo agaasimay maamulka gobolka maamulka degmada iyo guud ahaan dawladda dhexe iyo dhammaan wax lala kulmaayoba waaba bulshada aqoon-yahanadeedii waa wax lala kulmaayo waa iyaga marka in keliya maaragtay magaaladii hadda waa lala wareegay sidii amnigeeda loo sugi lahaa oo ciidankana maaragtay waajibaadkooda u gudan lahaayeen ee dawliga ah shacabkana loogu dhiirigelin lahaa inay nabadda qeybka noqdaan kan waa iska hordhac unshir iska hordhac laakiin mid kale ayaa jiri doono kan ka ballaaran haddii alla